tan iyo markii ciidamadii huwanta ay la wareegeen deegaano fara badan oo ka tirsan koonfurta soomaaliya waxaa soconaya qorshayaal la dadaallo xoogan ee kuwa dhan dhismaha maamulo ka hanaqaada gobolada koonfurta inkastoo sida muuqata maamulada ay yihiin kuwa lagu kala aragti duwan yahay marka la fiiriyo tusaalahaan magaalooyinka baydhabo iyo kismaayo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka kala socday dadaallo ku aadan maamul loo sameeyo gobolada koonfurta dalka soomaaliya magaalada baydhabo waxaa ka socda shir looga hadlayo maamul samaynta dhammaan gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya malaaqaali cabdiraxmaan shiin oo ka mid a nabadoonnada ee waxgaradka ka qaybgalaya shirka ka socda magaalada baydhabo ayaa uga warramay yoolka ay hiigsanayaan shaqada camar baydhabo aan u joogno ilaahay hadda meel fiican bay maraysaa wax dhib leh hadda ka hor yimid ma jiraan shirarku waa isdaba joog ilaahay hadda qaabkii maaragtay maamulkaa loo dhisi lahaa unbaa laisku afkartay keliya waxa aynoo dhiman ee gooyinka mataqaanaya gobolada kala jaro fogfog in diyaarado laga soo qaado sida xudur iyo kismaayo oo kale iyo shabeellada hoose wax kale hadda dhibaato ma jiraan waxaan sugaynaa madaxda qaranka oo rab rabno in anaga wax walba biyaa aynoo yihiin ilaa bishii ama baydhabo aanu joognay wax naga xumaaday ma jiro ilaa meel walban warbixin baa nooga imaanaysa xaaladanada aad bay u wanaagsan tahay ma garan laakiinse marka la fiiriyo afkaarta siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolada koonfurta ayaa ah mid kala duwan qadar cabdirashiid gaarane oo isagu ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda gobolada koonfurta gaar ahaan jubbooyinka ayaa waxa uu sharaxaya dareenkiisa la xidhiira in xilligan maamul loo sameeya goboladaasi wuxuuna sheegay in ilaamaa goboladaasi laga saarayo xarakada al-shabaab aan habboonan xilligani in lagu degdego maamul la sameeyo
arrimahan ka socda beryahan dambe goboladan koonfurta soomaaliyana waxaan u arkaa inta badan dhalanteed baan u arkaa inta badan dhalanteed baan u arkaa sababta aan dhalanteedka ugu arkana waxa weeye maanta soomaaliya waxay yeelatay dawlad dhexe oo rasmiya ayay yeelatay dawladdaas haddii maamul goboleed la dhisayo oo dadka gobolada qaar dega ay maamul goboleed doortaan inay dhistaanna gobolada koonfurta qaarkood waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan xarakada al-shabaab inta badanna si buuxda ugama arramiyaan ciidamada dawladda soomaaliya iyo kuwa midowda africa gobolada baay gedo bakool iyo deegaano kale oo koonfurta ka tirsan ayaa inta badan waxaa weli qeybo ka mid a ku sugan xarakada altaasi oo loo aanaynayo in aanay suuro gelin in xilligana lagu guulaysto maamul guud ee loo sameeyo goboladaasi